bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam waan marka hore waa salaamayaa salaa ka bacdi een way hadda way degan tahay een goobihii shaqooyinku ay ka dhaceen een ciidamo dowladda federaalka soomaaliyeed baa yimid oo laba qaybood oo eskoblafanaad iyo dee ciidamadii namasugidda marka hadda joogoodu wuu degan yahay waa xasilan yahay hadda saacadahan hadda aan joogno waa tahay xaggee la geeyey ciidamadaas si aad sheegtay la kala dhex dhigay meelihii ay dhibaatadu ka dhacday een, ayay tageen oo labada ciidan dhexdoodii ay degeen marka waa saacadaha hadda dhowbayna degeen oo ilaa xalay iyo shalay iyagaa soo socda iska daba imaanhayay marka wakti dhow ayay gaareen meeshii wayna iska degan tahay hadda oo haddana waxaa weeye waxaan rajaynaynaa inay kasii wanaagsanaan doonto intaa hala meesha een, waa aada hardis baa layihahdaa hardis waxaa jira waxgarad een, ka tegay magaalada caabudaaq si ay u kala dhex galaan beelaha een, shaqaaqadu dhex martay maxay qabteen ilaa iyo hadda walaale wa- wax garabka hadee ka yimid een, ogaaskii iyo een, odayaal dhaqan oo la socday ahaayeen annaguna haddee deegaankii baan joogno waa uga sii horreynay marka dhammaanta iyo hadda meesha aan ku wada sugannahay haddee een, nabadoonnada iyo ogaaska iyo een, dadka een, culammada ay dhammaantoodna hadda waa dad wanaag ee raadiyo weeye marka inaan dhibaatooyinkaas ay saysiyaadin unbaa cid walba ay u gurmanaysay ama ciidamadan u yimaadeen cuquladan ay u timid wax hadda ee la gaarayna hadda ma jiraan oo wada hadal ah oo dhacay ma jiraan laakiin waxa weeye in nabadgelyadii la xasiliyo markaa ka bacdina ee la bilaabo wada hadal intaa unbaa muhiim noqonaysa ma jirtaa marka waxgarad kale oo ka yimid magaalo kale een, si ay uga qayb qaataan nabadeynta beelaha diriray
Aan- dabcan sidaan wararka ku herayo een, burceel een, waxaa een, kolleyba ka diyaarsanaa een, ogaaskii een, beelaha cayr iyo een, iyo salaadiiniga ka diyaarsanaa iyaguna oo u taagnaa inay barnaamijyadaas een, ay xalalkooda ay raadiyaan sida aan xogaha ku- ugu soo gaarhayeen Een, goorme ayay bilaabanaysaa een, hawshan nabadeynta waxgarad ka tegay magaalada balanballe iyo kuwa la sugayaba walaale een, waxa weeye waxgaradka een, wada hadalkoodu ayay ku xiraan doontaa iyo sidii nabadgelyadu ay u xasisho ayay een, ayay noqon doontaa kolleyba een, waa saacad hebel ama waa waqti hebel een, lama oran karo een, sidii nabadgelyadu ay u xasisho ayna ku xiraan doontaa ciidamadu sida ay wax u qabtaan ayay ku xiraan doontaa Wa- haddii ciidamadu ay ku filaadaan een, amniga meesha oo ay xasiliyaan wadahadalku wuu imaanayaa laakiin haddii amnigu uu dee faraha ka baxo dee waa ma suurtagelaysa in eh, wadahadal uu socdo waayahay maxaa laga filan karaa baa is leedahay hawshan marka ay waxgaradku ay u tageen ah, degmada balanballe ee nabadeynta walaal dee anagu sideeda ka salaadiin ahaan anagu waa waa khayr baan sideedaba rajaynaa Eh, meelaan ka haddii wax ka qaraban yihiin waxaanu nidhahnaa meeshaas khayr baa ka soo socda dee dhinistiina warkiisuna waxaa weeye in khayr ka imaanaya marka meeshaas in khayr ka imaan doono ciidamadu waa ciidamo soomaaliyeed Eh, waxgaradkii hadda eh, beeluhu waxaa weeye way adeegahayaan marka khayr inuu kasoo bixi doono ayaan filaynaa waayahay n sidaad og tahayba n balanballe iyo sidoo kale gurceel iyo dhammaanba n galgaduud waxaa ku magacaaban iyo mudug qeybo ka mid a n galmudug n wax maamul ah oo nabadeyntan qeyb ka ah ma jiraan marka laga reebo ciidamada waad mahadsantahay waxa horta galmudug la yidhaahdo oo shaqeeyaa ma jiraan galmudug een, dad mas-uuliyadoodii gabay weeye een, aanan u adeegin masiirkii iyo wixii een, bulshada soomaaliyeed ee galguduud ama gobollada dhexe ay u doorteen marka waxa galmudug la yidhaahdaa maba jiraanba ayagii baa isku qaybay dad isku qaybana rag isku qaybana dee rag iskagama qaybaan baa la yidhi moogta marka kuwaas ayagaa waa baalki lafahoodii hadda ugu wareegsan oo midba mid haystaay oo een, kuwaas waxaan waxba ma tarayaan waayahay n ciidamadan marka ma federaalka keliya ciidamadan hadda aad leedahay waa la kala dhex dhigay walaal waa federaalka weye federaalka weye federaalka weye ciidanta galmudug oo isku dhaf oo ka shaqeeya oo ba- midna maba jiraba maba jiraba waxaa weeye waa waa waa waa- beelbeel wey ba- cid walba ay ciidamadeeda u haysataa maana ciidamo galmudug oo isanoo soomaaliyeed oo federaal isku jiraan maba jiraanba waxaa weye waa ciidamadii dowladda dhexe weye waayahay maxaa xal looga gaari la-yahay arrintan ku salaysan aanooyinka qabiil oo marar badan soo noqnoqotay saanoo kale dhowr jeeroo hore heshiisu waa u dhaceen haddana way soo noqotaa maxaa xal rasmi a looga gaari la'yahay walaal xal rasmiya waxaa looga gaari la'yahay dhowr qodob mhm maxay yihiin qodobka koowaad waxaa xal looga gaari la'yahay ma- hanaankii maamul goboleedka oo ku xiri lahaa een, degmooyinka oo bulshada u adeegi lahaa meeshu ka baxay mhm Ee, oo waa qodob weeye qodobka labaad barnaamijyadan ee dad siyaasiyiin ahoo aan nabadda soomaaliya deganaanshaheeda rabin baa bulshada ka dhex adeegaya oo een, ka dhex shaqaynaya oo iskuracyadatan een, kow ka ah marka een, dadkana een, waxaa lagu baraarujiya ama lagu toosiyaa aanooyin qabiil inay ka maqan yihiin oo reebel baa Suldaan.
shalay ku xidan ka dilay waxyaaba noocaasna waa loo adeegsadaa oo Suldaan.
soomaalinimada iyo qaanimada iyo suldaan soo lama oran karo marka een, sababa ay wax u degilaan yihiin waa sidaas weeye soo lama Ee, marka soo lama- waxyaalaha ugu miisaanka culus waa sidaas iyadoo ee, habbeereedna uu ku dhex jiro een, waxyaabahaas eh, looga faa'iidaysanayo suldaan soo lama oran karo arrintan hadda siyaasiyiinta aad ku eedeynayso waa arrin iyaga ka horreysay muddo hadda een, afartan sano ka badan ama ku dhowba inay hawshan soo taagneed een, aanada qabiila marka een, ayaga waad u saaraysaa soo lasuma oran karo
maya walaal lama dhihi karo lama dhihi karo Ee, meediyada waa ka warqabtaa qaar baan ke dowladda dhexa ku eedeynaya waxaan inay sabab u tahay u- uu ku eedeynaya dowladda dhexana dee waxa weeye ayagaa meesha maamul goboleed u ahayo ayagaa baalki waxa weeye waa- waa- ama ama dad- hal xildhibaan oo ka hadlahaya maaragtay barnaamijkan oo uu xanuujinayo weli maaragtay wasiiradii deegaankan u dhashay maaragtay siyaasiyiintoodu maaragtay madaxweynihii maamul goboleedyada maaragtay hal nin oo ka hadlahaya maaragtay waxa weeye waa waa waxa weeye waa dibi la celis oo dadka wada dhex taagan weeye wax dad macna samaynaya maaha adiga ka suldan ahaan maxaad is oran kadhaa een, xal arrintan rasmi ah waa looga gaari karaa ee soo noqota aanada qabiila oran karaa xal rasmi ah waa loo- waa looga gaari karaa Een, dowladda federaalka ciidamada ay keentay si rasmiya in ciidamo ee, ka adeega meesha loo dhiga amnigooda loo sugo labada beelooda ay inta isku yimaadaan si dhaba walaalnimo ah ay u wada hadlaan oo siyaasad iyo dana gooniya ka madax banaan dadka dadka isku ragaadinayaana ay ka siibaan waranka iyo dhibaatada wax dana ku gaari mahayaane intaas ayaa lagu gaari karaa nabad waarta iyo waxaa la gaarayaa wadajir markaa waayahay maxaad ugu baaqaysaa marka een, dhinacyadu ay diriirtu dhex martay dhowaan iyo kol horeba maxaad ugu baaqaysaa ee haddana is hor fadhiya waxaa ugu baagaya dadkan waa dad walaala way wada dhasheen waa ehel waa wiil iyo abtigi wiil iyo walaalkii waa soomaali waa isku deegaan waa isku waxaa weye waa isku gobol inay een, mushkiladan inta ka dhex baxaan ilaahayna ka baqaan soomaalina la tartamaan oo gobolada kale iyo baalkii loola jiray ay la tartamaan oo ay gobolkooda dhistaan oo ay wax saamaan ee, oo ay intay ku mashquulsan yihiin inay qabiil isku laayaan ay dalkooda iyo deegaankooda horumariyaan ee dowladoodana taageeraan diintoodana taageeraan intaas ayaan ku waaninaya anigu ee, ama suldaan soomaaliyeed baa suldaan beledle beel uma hadlo ee, intaasaan ku waaninaya midka xaga ka dhimanaya midka xaga ka dhimanaya waa suuqay mid weeye waa geesiyaashii waa walaalahay waa muslimiin waa soomaali Ee, intaas baa yaan anigu dhihi lahaa